بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aadnu maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo gudbisay dalabaadkeeda ku aadan heshiisay la gaarto washington iyo maraykanka oo ka soo horjeestay ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo sheegay in dagaalka iiraan weli uusan dhammaanin eedaynna u jeediyey shiinaha iyo madaxweynaha xukuumadda dahraan oo ku dhawaaqay inay u diyaarsan yihiin xaalad dagaal iyo mid nabadgelya labadaba ruushka oo xoojiyey mowjadaha dilalka qorshaysan uu ka fuliyo qaaladda yurub tan iyo markii uu qarxay dagaalka yukrain uu ku qaaday sannaddii qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii saddex iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun wa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulqacdaha sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay inaan waxaan la aqbali karin ay tahay dalabaadka ka imaanaya dowladda iiraan ay ku aadan heshiiska madambeys ah oo ay gaaraan washington iyo dahraan tallaabadan ayaa timid iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dowladda iiraan laga sugayey jawaabtay ka bixinayso warqad uu soo bandhigay maraykanka ee ku aadan heshiiska madambeys ah oo ay dhinacyadu gaaraan dhankiisa ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay in dagaalka iiraan weli uusan dhammaanin wuxuu intaa ku daray in guulo waaweyn ay gaareen isagoo eedeymo u jeediyey dowladda shiinaha uu sheegay in taageero militari ay siisay dahraan oo ay ka mid yihiin qalabka lagu farsameeyo sawaariikhda dhankeeda wakaalada wararka ee tasniim ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa mas-uul iiraani ah in dalabaadka dahraan ee hordhigtay washington ay ka mid tahay in mar kale aan dalkaasi dib loo weerarin iyadoo iiraan waxay ka beddeshay shuruudaha maraykanka ee ku aadan heshiis nukliyar oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda iiraan mascuud basashkiyan ayaa sheegay in dalkiisa uu u diyaarsan yahay xaalad dagaal iyo mid nabadgeliyo islamarkaana awooddu u leeyahay inuu iska caawiyo duulaan mar kale maraykanka uu ku soo qaado waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ku eegeynaa maanta warbixin ka hadlaysa ruushka oo xoojiyey mowjadiisa dilalka qorshaysan ee uu ka fulinaya qaaradda yurub tan iyo markii uu qarxay dagaalka yukrain uu ku qaaday sannaddii sida uu daabacay wargeeska los angeles times tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain sannaddii sirdoonka moscow ayaa bilaabay ololo ballaaran oo uu ku ugaarsanayo dadka ka soo horjeeda siyaasadda kremlinka iyo kuba taageera yukrain ee ku nool waddamada yurub waxayna saraakiil sirdoon oo reer galbeed ah sheegayaan in dilalka qorshaysan ee uu ruushku ka fulinaya qaaradda yurub ay ka tallaabeen xadka iyadoo moscow ayba bixisay fasax siyaasadeed oo lagu qaarijinayo shakhsiyaadkaasi wargeeska warbixintiisa oo sii socotaa ayaa lagu sheegayaa in mid ka mid ah taatikooyinka uu ruushku isticmaalaya wakhti xaadirkan ay tahay in uu adeegsado shakhsiyaad shisheeye oo calooshaddushaqaystayaal ah isagoo ilaalinaya dadkiisa raashiyaanka waxaana la yidhi isbeddel ballaaran ayuu ruushku ku sameeyey dadka uu u diraya howlgallada qarsoodida ah ee laga fulinaya gudaha qaaradda yurub halka markii hore uu adeegsan jiray saraakiil sirdoon oo ruushiyaan ah dadka moscow ay sida gaarka ah u bartilmaamaysanaysa ayaa lagu warramayaa in ay yihiin kuwa horay dembiilo uga noqday dalkooda islamarkaana qaadanaya qiimo jaban waxayna saxiifaddu sheegaysaa in ololahan uu socday sannadihii lasoo dhaafayba si gaar ahaaneed kolkii yurub ay ku xoogaysteen in xabsiga loo taxaabaya shakhsiyaad fara badan oo raashiyaan ah oo looga shakiyey howlahani dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayuu wargeesku yidhi waxaa la fashiliyey qorshayaal dhowr ah oo lagu doonayey in dilal looga fuliyo dalalka lithuania jarmalka poland faransiiska iyo sbain marka loo soo daadego sannadkan na waxa uu los angeles times yidhi bishii abriil ee lasoo dhaafay koox ka koobneyd ilaa afar nin ayaa lagu qabtay dhanka koonfur galbeed ee waddanka faransiiska markii waraysi ay mareen ayaana la ogaaday in ay ka soo jeedaan gobolka daakistaan ee dalka ruushka beegsiga dadka saameynta leh wargeeska warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in ruushku uusan keliya wakhti xaadirkan beegsanaynin ciidanka isaga ka goostay ee ku sugan qaaradda yurub balse waxa uu si gaar ah u ugaarsanayaa dadka rayidka ah ee taageera yukrain ee waktixaadirkan ku nool qaaradda yurub waxaana tusaale loo soo qaadanayaa howlgallo dhowr ah oo moscow ay ka fulisay gudaha waddanka jarmalka iyo kuwa la fashiliyey muddooyinkii lasoo dhaafay dalka poland isaguna waxa uu qayb ka yahay meelaha lagu qabtay dhanka kale saraakiil sirdoon oo reer galbeed ah oo ka hadlaya arrinkan ayaa aaminsan in ololahan uu qayb ka yahay istaraatiijiyad ballaaran oo ruushku ku doonaya in uu ku wiiqo xasiloonnada yurub islamarkaana uu gacanta ugu soo dhigo shakhsiyaadka uu doonayo waxaana la diiwaangeliyey in ka badan boqol kow iyo sagaashan fal oo isugu jira dil iyo in la gubay shakhsiyaad nool oo ku sugnaa qaaradda yurub tan iyo markii ruushka uu bilaabay dagaalkan uu kaga jiray yukrain ugu dambayntii ayuu wargeesku yidhi afhayeenka kremlinka dimitri beskof ayaa ka gaabsaday su-aalo dhowr ah oo laga weydiiyey eedeymahani si kastaba ha noqotee khubarada amniga ayaa ka digaya in khatarta ruushka ee gudaha yurub ay tahay mid sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa yurubna ay wakhtixaadirkan u baahan tahay feejignaan dheeri ah xaaladuna ay ka beddesho sida ay malaysanayso guud ahaana dhegeystayaal waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkan shureeb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom wahagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun wacibar iyo walaalkeen mucad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynayn u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
mid ka mid a sunanta rabbaaniga ah ee uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam dhaqangeliyey waxay ahayd in uu la yimaado asbaabta maadiga ah ee looga gudbi karo duruufihii adkaa ee saxaabada ku haystay magaalada maka sidoo kalena lagu gaari karo xaqiijinta ahdaafta waaweyn ee la baadigoobayo sidaasi darteed tallaabo waliba uu qaado rasuulku waxay ahayd mid qorshaysan qaadashada asbaabta waa sunno rabbaani ah oo ku cad qur'aanka kariimka iyo habmaamulka allah ee koonkan inkastoo aysan wax shaki ah ku jirin awoodda ballaaran ee allaah iyo inuu wax waliba amar keliya ku samayn karo haddana xigmadda allaah waxay keensatay inuu ilaaliyo sunnadaas waxaana abuurka dhulalka iyo samaawaadka uu qaatay muddo lix maalin oo xidhiir ah rasuulka salaallahu calayhi wasallam ayaa ahaa mid aad u weeleeyey sunnadan rabbaaniga ah intii uu dhidabada u taagayay dowladda islaamka sidaasi darteed wuxuu la yimid asbaab waliba uu heli karay oo waafaqsan shareecada islaamka sida aanba ku soo aragnay xalaqaadkii hore kuna arki doonna kuwa inoo dhiman rasuulka salaallahu calayhi wasallam wuxuu saxaabada ridwaanullaahi calayhim ku barbaarinayay inay dhowraan sunnadan rabbaaniga ah ee la xidhiirta qaadashada asbaabaha hadday tahay arrimahooda adduun iyo kuwa aakhiro taasina kama dhigna inaysan ku kalsoonayn awoodda allaah ama si guud qadaha iyo qadarka dib u dhaca maanta haysta muslimiinta ma ahna dulmi ku habsaday balse waa cadli ilaahi ah oo u qoran cid waliba oo iska maahisa hawshii loo igmaday fadhiga iyo falaadkana ka doorata dhaqaaqa iyo shaqada allaahna ma ahan mid addoomihiisa dulmiya gaaladan maanta ku kibirtay dunida kuma gaarin waxyaabaha ay xaqiijiyeen inay u dhow yihiin allaah ama uu raalli ka yahay ficilkooda balse horumarrada maadiga ah ee ku tallaabsadeen ayaa ah meydaan u furan aadanaha uu allaah abuuray oo idil gaalkooda iyo muslimkooda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون
inuu qofku helo tamkiin wuxuu allah ku xidhay dadaal bashari ah iyo tamar dhaqaaqda uu bixiyo aadanaha taasoo dabcan ku arooraysa sunan sugan oo aan marnaba isbeddelaynin qofkii dadaal daacadnimo ah la yimaadana wuxuu allaah u qoray inuu gaarsiiyo dantiisa adduun tala saarashada allaah tabaaraka wa tacaala iyo qaadashada asbaabta ma ahan kuwo isdiidaya ama iska hor imaanaya wax xidhiir ahna kama dhexeeyo sababta iyo natiijada marka laga hadlayo shucuurta qalbiga ah ee mu'minka maxaa yeelay qaadashada asbaabaha waa cibaado natiijaduna waa qadar rabbaani ah oo ka madax bannaan sababta awooddeeduna uu allaah oo keliya leeyahay axaadiid badan oo ka sugan rasuulka salaallahu calayhi wasallam ayuu ku sugay inay lamahuraan tahay la imaanshaha asbaabta iyadoo allaah la tala saaranayo isagoo weliba baraarujiyey inaanay labadaas arrin marnaba iska hor imaanaynin ama isdiidaynin anas ibnu maalik radiallaahu canhu wuxuu wariyey in nin hal wata uu soo istaagay albaabka masjidka markaas buu nebiga weyddiiyey rasuulkii allow ma dabraahasha kadibna allah ma u tala saartaa mise waan sii daayaa kadibna allah ayaan u tala saartaa rasuulka salaallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dabarka ku xir allaahna u tala saaro xadiid kale uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam ka wariyey cumar ibnuulkhadaab radiallaahu canhu wuxuu yidhi haddii aad alle u tala saaran lahaydeen tala saarasho dhab ah wuxuu idiin quudin lahaa sida uu u quudiyo shimbirta waxay kalahdaa iyadoo gaajaysan waxayna soo hoyataa iyadoo dhargan labadan xadiid iyo kuwo kale ayaa boorinaya in allaah la tala saarto iyadoo lala imaanayo asbaabaha xadiidka dambe ayaana sugay in shimbirta ay la timid asbaabta oo ay kalahday iyadoo weliba haysata damaanadda allaah ee ah in la arsaaqayo haddaba nebi muxamed salaallahu calayhi wasallam marnaba isma dulsaaran gacmaha maalinkii la soo saaray ilaa geeridiisa mar walbana wuxuu la falgelayay xaaladaha soo kordha culays waliba ooy gaaladu soo rogtana wuxuu qaadaya tallaab hor leh oo meesha ka saari karta ama ugu yaraan yarayn karta culayska sidaasi darteed markii gaaladii quraysh ay dhibaatadooda soo darsatay go'doomin dhaqaalana soo korortay wuxuu suubanuhu qaaday tallaabo kale oo ku biiraysa qaadashada asbaabaha sidaba uu tilmaamayo asheekh abusaciid azaylaci nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii magaalada maka la joogay sanadkii afaraad oo nebinimada bartamihiisa iyo sanadkii shanaad bidaayadiisa markii gaalada cadaadiskooda iyo dhibkoodii uu soo xoogeystay tallaabooyinka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu qaaday si markaas oo gaalada shartoodii saxaabada dhibka uu soo daray looga badbaadiyo waxaa ka mid ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu kula taliyey asxaabtiisa inay u hijroodaan ilaa ardil xabasha wuxuu rasuulku u tilmaamay ardul xabasha inuu ku sugan yahay melik laa yudlamu cindahu axad asbaabaha keentay nabiga caleyhi salaatu wasalaam in xilligaas saxaabadiisa uu kula taliyo ardul xabasha inay u hijroodaan waxaa ka mid ah maadaama xilligaas oon la amrin saxaabada in ay dagaalamaan oo gaaladana markaas ay ka tiro badan yihiin loogana baqayo qofkii meesha ku nagaado xilligaas in diintiisa laga fitneeyo sababta koowaad markaan waxaa weeye alfiraaru biddiin oo qof dadka diintoodii inay la cararaan iyagoo markaas ka baqaya in diintoodii laga fitneeyo waxaa kale ka mid ah nashru dacwati khaarija maka in dacwada la gaarsiiyo meel magaalada ka baxsan oo muslimiinta meesha ay tagaan waxaa weeye qofka daaciga wujuudkiis ayaa laftiisa dacwo ay tahay taana way ka mid tahay oo iyo in la helo meel dadka muslimiinta ilaahay ku caabudi karaan dhibkaas oo markaas gaalada oo muslimiinta ay ku hayaan looga badbaadi kara ama sababtuu u doortay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ardul xabasha waxay ahayd marka koowaad najaashi waa boqor oo caadil ah arrinka labaad najaashi markii laga soo tago cadaaladiisa wuxuu ah nin wanaagsan rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam wuu ammaanay markii uu geeriyooday najaashi wuxuu yidhi qad tuwufiya alyowma rajulun saalixun min alxabasha fahalumma fasalluu caleyh maanta waxaa geeriyooday nin wanaagsan oo reer xabasho ah eena keena waan kusoo tukanaynaa arrinta saddexaad xabashada waxay ahayd meeshii quraysh markaas ganacsiga ay u aadi jireen oo tijaaradan markaas ee lafdhabar u ahayd qoraysh meeshaas ay u aadi jireen halkaasay tegi jireen tan afaraad waxaa weye xabashada waxay ahayd beled oo aamin ah umuurahaas oo dhan oo isku dardarsamay ayaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo kula taliyey saxaabadiisa inay aadaan ay u hijroodaan ardul xabasha halkaas inay aadaan saas darteeda dufcidii koowaadna way baxday dufcidii labaadna saas oo kaleeto way baxeen markii meesha ay tageenna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey ammaan oo diinkoodii iyo markaas naftoodiiba markaas ammaan ay u heleen ilaahay subxaanahu watacaala ay ku caabudi karaan waxaana laga qaadanayaa duruus iyo cibar iyo fawaa'id fara badan oo ay ka mid tahay muslimiinta suqnaashahoodii caqiidadooda ay ku sugnaanayaan iyadoo markaas la dhibaateeyey oo la cadaabay waxay daliil u tahay iimaankoodii inuu run yahay caqiidadooda inay sax tahay waxaa laga qaadanayaa saas oo kaleeto nabigeena caleyhi salaatu wasalaam shafaqadiisa iyo naxariistiisa asxaabtiisa u naxariisanayay maadaama rasuulka cale markii dhibkoodii uu batay oo uu kula taliyey in halkaas ay aadaan ardul xabash ay u hijroodaan iyadoo markaas ujeedkaas iyo fawaa'idaas fara badan laga helay waxaa laga qaadanaya qofka muslimka ah ra-sumaalkiisa waa diinkiisa wey dalka aad ku dhalatay iyo dadka aad u dhalatay dhexdoodii haddii cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala kuu abuuray oo aadan ku gudan karin waxaa waajib kugu noqonay inaad ka tagto oo ilaahay dartiis aad u hijirooto oo meel aad ilaahayd ku caabuddo aad raadiso inay waajib tahay laga qaadanaya waxaa kale laga qaadanaya dadka muslimiinta ah mararka qaarkood inay u bannaanaan karto dad muslimiin aan ahayn ximaayadooda inay galaan idaa dacat alxaajatu ilaa daalika haddii markaas arrinkaas aysan ka dhalanaynin diinkooda in laga fitnayo ama mabaadi'dooda inay ka tanaasulaan waayo muslimiinta hadda ardu maka ka soo hijirooday ardul xabasha u soo hijirooday ardul xabasha markaas dad nasaaray ahaayeen laakiin waxaa weeye shirkiga kufaaru quraysh iyo dulmiga ay wadeen markaas way dhaameen waxaa weeye fawaa'id kaleeto laga qaadanaya waxaa ka mid ah nabigeena caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa halkaas u diray waxaa ku jiray jacfar ibn abi taalib ilma adeer way ahaayeen dadka la diray waxaa ka mid ah cuhmaan bna cafaan oo dadkii qaraabadiisii ah rasuulka calayhi salaam halkaas u diray taasoo markaas ay ku tusinayso ee waxaa loo socda inay tahay diin oo markaas dadkii rasuulka xigtadiisii markaas halkaas la geeyey labadii nin meesha loo diray camr bna caas iyo cabdulaahi bna rabiica labadoodiiba markii dambeeto way soo islaami doonaan waa dambe ay soo islaami doonaan midna wuxuu soo islaamay sanadkii lixaad markii sulx xudaybiya uu dhacay mid kaleetoon markii maka la furay sanadka sideedaad ayuu soo islaami doonaa saddex bilood oo xidhiir ah ayay muhaajiriintii aaday dhulka xabashida sii joogeen dhulkan halkaasina waxay ku heleen amni ay ka waayeen guryahoodii maka iyo tolkii ay ka dhasheen dhexdooda waxayse mar weliba u hanqaltaagayeen inay mar uun dhulkooda ku laabtaan halkaasina amni ku helaan bilooyinkaas kadib waxaa soo gaaray muhaajiriintii hijrada koowaad ee xabashida in xaaladda magaalada maka ee isbeddeshay muslimiintuna ay cisi dareemeen kadib markii ay soo islaameen haliyeeyo quraysh dhexdeeda lagaga hebaysto oo ay ka mid ahaayeen xamse ibnu cabdilmudalib iyo cumar ibnuulkhadaab radiallaahu canhumaa cabdulaahi ibnu mascuud radiallaahu canhu wuxuu leeyahay islaamnimada cumar waxay ahayd fatxi hijradiisana waxay ahayd guul imaaradiisana waxay ahayd naxariis xilligii maka awood uma aanan lahayn inaan ku tukanno kacbada agteeda ilaa markii uu cumar soo islaamay mooye markii uu soo islaamay wuxuu la dagaalamay reer quraysh markaas baan isaga kula tukannay kacbada agteeda ibnu cumar radiallaahu canhu wuxuu weriyaa in markii uu cumar soo islaamay uu raadiyey cidda ugu warfaafinta badan reer quraysh markaas baa loo sheegay inuu yahay jamiil ibnu macmar aljumaxi kadib buu aroornimo gurigiisa ugu tegay ibnu cumar wuxuu leeyahay aniguna waan raacay si aan u arko bal waxa uu samaynayo markii uu u tegay jamiil wuxuu ku yidhi war miyaadan ogeen inaan islaamay oo aan galay diinta moxamed markiiba jamiil fadhiga ayuu ka kacay isagoo jiidaya maradiisa wuxuuna istaagay albaabka kacbada halkaasoo uu cod labadii ku yidhi qureeshey wuu iishay ina khadaab cumar oo daba socda ayaa isaguna wuxuu odhanayay been buu idiin sheegay laakiin waan islaamay waxaana qira inaanu jirin allah xaq lagu caabudo oo aan allah ka ahayn muxamedna uu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa odayaashii quraysh oo golayaashii ay fadhiyeen ka soo dhaqaaqay ayaa isugu yimid cumar ibnualkhadaab radiallaahu canhu halkaasina waxaa ku dhex maray dagaal kulol oo maalin gelinkeed socday waxaana dhaawacyo daran la gaarsiiyey cumar ibnualkhadaab wuxuuna yidhi waxaad doontaan sameeya allah ayaan ku dhaartaye hadday tiradeennu saddex boqol gaarto magaalada waan idinkaga tegaynaa ama idinka ayaa nooga tegaya inkastoo sababka ugu weyn ee keenay inay saxaabadu ka soo noqdaan hijradii koowaad ee dhulka xabasha loo tiiriyey nasrigii iyo bishaaraadkii uga yimid magaalada maka ee ahaa inay soo islaameen cumar iyo xamse iyo dadka la midka ah muslimiintuna yeesheen cisi iyo awood haddana waxaa jirta qiso ay soo sardiyeen kutubta qaar oo waxba kama jiraan ah taasoo ay u sababeeyaan in saxaabadii muhaajiriintahaa ay ka soo noqdaan dhulka xabashida waxaana arrintaas wax ka weydiinaa sheekh cabdulqaadir
qisada iyada xukunkeeda haddaan soo hormariyo waa qisa ay culimmadu ku xukumeen inay tahay qisa baatila wa mawduuca waradad fii kutubi tafaasiir wa fii kutub asiyar wa fii kutubi taariikh qisada iyada ah waa qiso loo yaqaano qisatulqaraaniiq maadaama ay kutubtiina ku qoran tahay wax jirana aysan ahayn xiriirna ay laleedahay noloshii saxaabada ama jiilkii koowaad iyo waxyigii samaawiga ahaa iyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weliba iyo dacwadiisii iyo cismadiisii iyo dhowrsanaantiisii ilaahay xaggiisa laga dhowray ee xiriir laleedahay intaasun baan u sheegaynaa si kooban qisada iyada waxaa loo yaqaanaa sidaan tilmaanay qisatulqaraaniiq qisatulqaraaniiq maxaa looga jeedaa waxay leeyihiin alqaraaniiq waan arki doonnaa jamcu qirnowqa ama qurnuuq waxaa tidhaahdaba ayay maarad ka imaanaysaaye waxay soo arooriyaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yaa maalin wuxuu fadhiistay kacbada agteed wuxuuna akhriyey suurat annajmi ilaa uu gaaray afa ra'aytum allaata waalcuzaa wa manaata athaalitata alukhraa maxaa ku xiga alakum adakaru sooma ahayn intuusan alakum adakaru walahu lunthaa weli akrinin baa waxay yidhaahdeen labadaa aayad kadib wuxuu akhriyey tilka alqaraaniiqu alculaa wa inna shafaacatahunna laturtajaa yaa la maqlay mushrikiinta baa isla hadlo waxay yidhaahdeen wallaahi maa dakara aalihatana bikhayrin qabla alyowm ninkan moxamed ah maanta ka hor aalihadeenna ilaahyadeenna khayr kuma sheegin waqad calimnaa ana allaha yarsuqu wa yuxyi wa yumiit intaa waan isla ogeyn bay dheheen marka horab allah baa wax irsaaqa allah baa wax noole allah wax dila mushrikiin way aaminsan yihin ma og tahay walaakina aalihatana tashfacu cinda alla agtiisa aalihadeenna ka ergeeyo ka shafeeca annaga intaasaa qabnaa bay yidhaahdeen haaulaa'i shufacaaunaa cinda allah saasay lahaayeen intaasaana lagu diidan yahay oo wax jira ma ahna ma og tahay inay aaliha shafeecayaan rasuulka qiraa'adii buu iska sii watay falamaa balaga sajda sajada wa sajada macahu almuslimuuna waalmushrikuun kulluhum ilaa shaykha min quraysh rafaca ilaa jabhatihi kafa min xasa fasajada calayhi xadiidka qaybtan dambe ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu najmi suuratu najmi akhriyey sujuudda markuu gaaro sujuud waa aakhirka suuradda way dhammaatay wey fasjuduu lilah wacbuduu baan u jeedaa sajada macahu almuslimuuna waalmushrikuuna waa saxiix iyadu mushrikiintii meesha fadhiyey iyo mu'miniinta intaba way sujuudeen leanna rasuulkaa sujuuday hal odayo qurayshta ka mid ahaabaa asagu carri intuu soo qaatay baa wuxuu yidhi intaana igu filan ka asaga ma sujuudin xadiidka ku imaanaya in rasuulka calayhi salatu wasalaam suurata najm uu akhriyey markuu dhammeeyena uu sujuuday dadkii muslimiinta ahaa iyo mushrikiintiba sujuuddii uu sujuuday sujuud tilaawada ahayd ee ka daba sujuudeen kulli la wada dhacay ilaa hal odayo quraysheed mooyaane ee qaybta ayadu waa qayb sugan weeye laakiin waxyaalahan kale waxaan sugnayn qiraa'adii suurata najmi markuu akhrinayey ayaa muxuu ahaayey shaydaanba wuxuu ka dhex akhriyey carabkii ama rasuulka carabkii buu ku tuuray ha dheheen ama muxuu ah shaydaankii codkiisa meesha ka soo baxay ha dheheen ama rasuulkoon is ogeyn baa sidaas shaydaanku ugu waxay noqotaba warkaa ahee tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatahum la turtajaad hadalkaa ah iyo qaabka ay u dhigeen iyo mushrikiin inay yidhaahdeen maanta ilaahyadeenni buu khayr ku sheegay maanta laga bilaabo heshiis baabana dhexmari kara warkaa asagaa war jira ma aha culimmada marka si toosa u radiyey way fara badan yihiin waxaa ka mid a sheekhii weynaa la dhihi jira alqaadi ciyaad alyaxsubi ee saaxiba shifaa waxaa ka mid a xaafid ibni xajar oo asagu markii la fiiriyo muxuu ahaa dariiqat almuxadithiin qisadaani asal bay yeelanaysaa meelaha qaar ku yidhaahda wuxuu leeyahy laakiin qaabkan loo werinayo ee quraysha hadalkaa tiri iyo nebi moxamed carabkii waxaa lagu akhriyey wax ansixi kara ma aha xaafid ibnu kathiir baa ka mid ah wax sanad ah oo la raaco qisadaani ma laha buu yidhaahdaa iyo kayrkood qisadaani shubha ahaan waxay ku timaadaa almuhaajiriina ila alxabasha saxaabadii u hijrooday xagga xabasho cowdadoodii iyo soo naqashadoodii ayaa lagu keenaa hijrat aluulaa ila alxabasha weeye ee muxuu ah ragga soo laabtay xilligaas rag soo laabteen ayagoo soo maqlay in qurayshi ay islaamtay ama laisu fiicnaadii wixii lamid a qisada asalkay saasay ahayde waxay leeyihiin marka cowdadaasi maxaa u sabab ahaa qolada qisadaani sheegaya waxay sabab uga dhigayaan qisadaanaa dhacday qorayshaa islaamtay baa faafay warkaasay ku soo noqdeen laakiin sababka xaqiiqiga ee cowdada muxuu noqonaya bilooyinka ay maqnaayeen dhexdood baa waxaa dhacay raggii ugu cajiibsanaa qoraysh rag ka mid oo soo islaamay cumar ibnukhadaab iyo xamsata bni cabdilmutalib wey raggaa islaamkooda markay maqleen ayaa maaragtay muxuu ahaayey hee in qoraysh muxuu ahaayey ayadoo taagtaagan kacbada la tegey in muxuu ahaayey dadka muslimiinta ay bannaanka u soo baxeen in xamse iyo cumar oo isla socda ay sufuuftii muslimiinta dhex socdeen adigu waxyaala badanoo saasoo kale ah ayaa la tilmaama saa darteed cabdillahi bn mascuud waa kii dhihi jire ina islaama cumar kaana fatxa wa ina hijratahu kaanat nasra wa ina imaaratahu kaanat raxma waa runtiis cumar islaamkiisa wuxuu yidhi fatxi iyo guul buuba ahaa maxaa halkan daarul arqam maxaan ka samaynayna aan baxno waa kii yidhi hijradiisana nasri bay ahayd buu yidhi inuu hijroodo marka ka tago imaaradiisa iyo madaxtinimadiisa raxmad bay ahayd cabdillahi bn mascuud ayaa sidaa yidhahda
markii ay soo islaameen cumar iyo xamsa labaduba allaha ka raalli noqdee soona noqdeen muslimiintii aadda hijradii koowaad ee dhulka xabasha waxay gaaladii quraysh bilaabeen shirqool iyo dhagar kale oo ay kula dagaalamayaan dacwadda islaamka haddaba maxaa ka mid ahaa dhagarrahaas maxaase asbaab ah oo ay muslimiintu kaga hortageen waxaan ku eegi doonnaa xalqada xigta ee taxanaheenna assiira nabawiyah duruusun wacibar insha allah
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabanayay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها